بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ودرسك نيسي دادي الصدنات كتابك الرحيق المختوم cashiradii hore waxaan ku soo aragnay in rasuulka sala allahu calayhi wasalama markii allah subxaanahu wa tacaala uu ku kalifay ammaanadaas weyn iyo risaalada in loo qeybin karo ama loo qeybiyo marxaladii dacwada nabiga sala allahu calayhi wasalama xilligii maka iyo xilligii madiina xilliga maka wuxuu ka bilaabanayay markay rasuulka dacwadu ku soo degtay waxyigu uu kusoo degay qur-aanku uu kusoo degay ilaa uu ka hijrooday uu madiine uga hijrooday iyadaa marka waxaa loo qaybiyaa iyadana dhowr marxalado ayaa loo qaybiyaa ama dhowr xilli fur sidii aan nidhi dhowr xilli fur ayaa loo qaybiyaa alcahd almaki oo saddex iyo toban sano socday waxaa ugu horeeya xilli furkii ama marxaladii dadka dacwada gaadhsiinteedu ay ahayd mid qarsoodi ah saddex sanona way socotay waxaa ku xigtay marxaladii dacwada daboolka laga qaaday ee la caddeeyey ee dadka la gaadhsiiyey dadka reer maka iyo marxaladii ay dacwadu ku faaftay maka banaankeeda waxaan bilaabaynaa marka marxaladii koowaad ee dacwada ama xilli furkii koowaad ee cahdigii ama xilligii maka oo si qarsoodi ah rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu dadka diinta u gaadhsiinayay almarxalatu aluulaa xilli furkii koowaad oo min jihaadi dacwati ilallaahi dacwada dadka alle loogu yeedhayo oo shirkiga iyo waxyaabaha kale la caabudaya dadka laga soo looga yeedhayo islaamka loogu yeedhayay jihaadkeedii marka dacwadu waxay ka mid tahay jihaadka ayay ka mid tahay jihaadu dacwa ayaa jira halaathu sanawaatin saddex sano oo min addacwati siriyati dacwadii sirta ahayd ah saddex sano ayay socotay saddexdaas sano waxaa soo islaamay dadkii islaamka iyo dacwada islaamka arkaanta u noqday ee loo bixiyey asaabiquuna alawaluun assaabiquuna alawaluun uu ilaahay ku magacaabay yaa saddexdaas sano dhismay iyaga ayaana waxay u noqdeen saldhigga islaamka waxayna ahaayeen dadkaasi haddii la isku duuduubo tiradooda guud boqol iyo dhowr iyo labaatan ayay tiradoodu noqotay boqol iyo dhowr iyo labaatan markii la isku eeg eegay boqol iyo waxaan u jeedaa soddon boqol iyo soddon nin iyo iyo naag oo rag iyo haween ah boqol iyo soddon saddexdaas sano xasiiladii iyo waxa kasoo wixii laga helay waxay kasoo go-ay jihaadu dacwa oo siriga ahaadoo qarsoodiga ahaa saddexdaas sano boqol iyo soddon kuwaasoo run ahaantii noqday arkaanta islaamka arkaanta arkaanul islaam waa wax kale saldhigga islaamka noqday qaama wuxuu isu taagay rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam bacda nusuuli maa shay markuu soo degay kadib taqadama aan horu soo sheegnay oo min aayaati suurati lmudathir suuratu lmudathir aayaadkeedii ka mid e markii ay kusoo degtay wuxuu isu taagay hee bidacwati inuu dadka ugu yeedho ilallaahi alle iyo diintiisa ugu yeedho subxaanahu wa tacaala waxaytu meel yani sabab alla sheegayaa muxay sir u ahayd dacwadu waxaytu meel anna qowmahu tolki kaanuu ahaayeen kaanuu ay ahaayeen jufaatan niman macangag ahoo qallafsan niman macangag ahoo qallafsan oo laa diina lahum wax diin ohay lahayeene aysan jirin ilaa cibaadatu lasnaami sanamyadana inay caabudaan wal awthaani awthaanta inay caabudaan maahane walaa xujata waxaba yaraata ee daliil ah oo ay u haystaan arrintaasina aysan jirin wax burhaan iyo daliil iyo xujo oo ay u haystaan iyo caddayn wax caddayn ah ay u haystaan aysan jirin lahum ayna u sugnaanin ilaa annahum iyagu inay alfow un ay soo gaadheen oo ay arkeen aabbaa'ahum aabbayaashooda iyo awowyadooda calaa daalika sidaas maahne wax caddayn ahoo kale ay u haysteen caabuditaanka ay caabudayaan sanamyada iyo awthaanta ma jirto oo markii la weydiiyo haddee waxay ku doodaan ma leh walaa akhlaaqa waxaba yaraatee e dabci wanaagsan iyo akhlaaqah ay leeyihiin oo allahum u sugnaaday ma jirto ila al akhdu bilcizati in kibir uu qaado maahane kibir inuu la tago ila al akhdu inuu qabto uu la tago uu qaado bilcizati isla weynaan iyo wal anafati santaag niman waxay ahayn kibir badan oo isla weyn oo arrimahooda iyo diintooda iyo habdhaqankooda aan laga faragelin karin ciddii ku faragelisana ay la dagaalamayaan walaa sabiila jid ama waddo loo marana uusan u sugnaanin lahum iyaga fii xalil mashaakili dhibaata markay ka hor timaado dhibaatada furdaaminteeda ila sayfu seef inay qaataan mahane mushkilada yar hadday timaado seef iyo dagaal ayay ku xallin jireen wa kaanuu waxay ahaayeen maca daalika iyadoy taasina jirto mutasadiriina kuwo horyaal u ah horjoogayaal u ah mutasadiriina kuwa horjoogayaal u ah lizacaamati hoggaan addiiniyati ee diineyd fii jasiirati alcarab jasiirad okeyda carabtana hoggaanka diineed iyaga ayaa horyaal ama horjoogayaal u ahaa wa muxtalliina kuwa degan bay ahaayeen oo gacanta ku hayo oo iyagu maamula markasaha xarunta diinta ay dadkaas jasiirad okeyda carabtu ay deganaa deganaa ay waxay diin ka dhigan jireenna meesha laga maamulo iyo xarunteedana iyaga ayaa maamuli jiray wa muxtalliina kuwa waxay ahaayeen degan oo maamulo oo haysta markasaha xarunteedii al-ra-iis ee weynaa daaminiina iyaga oo dammaanad qaadaya xifda kayaaniha diintaas jiritaankeeda inay ilaaliyaan oo ay waardiyeeyaan fa kaana faqad kaana waxaa ahaa min alxikmati tasaruf iyo fal wanaagsan falsan oo wanaagsan waxaa xikmad waxaa ahaa tilqaa'a daalika intaasoo dhan horteeda isoo intaasoo ay jirto intaas horteeda wixii laga samayn lahaa yani wixii laga samayn lahaa an takuuna inay ahaato addacwatu dacwadu fii badi amrihaa arrimaheeda bilowgeeda siriyatan mid qarsooday inay ahaato lianlaa yufaaja-a si aan loogu kadinin ahla makata dadka reer maka bimaa yuhayijuhum wax kiciyo oo ka xanaajiya oo ka cadheeya marka sababtaa darteed ayaa waxay ahayd dacwadu iyay sir ahayd lix saddex sano alraciilu lawal safkii hore safkii hore ee islaamka soo galay ee markii dambena iyagu islaamka qaaday wa kaana waxaa ahaa min adabiici sida la filayo ee saxda ah ee maaragtay dabeecadu ay keenayso dabiicigu waa sidaas wa kaana waxaa min adabiici sida uu caqliga iyo maaragtay uu keenayo caqligu uu keenayo sida la filayo sidii la filayay waxay ahayd oo laga filayay yacni an yacrida inuu u soo jeediyo ama u bandhigo alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama al islaama islaamka inuu u bandhigo ama u soo jeediyo awalan marka hore calaa alsaqi nnaasi bihi dadka kuwa isaga ugu dhow ugu dhegan layskuma dhegane oo haddee ilsaaqa waxaa la dhaha ruux ruux wax ku dhegan kuma dhegana laakiin wax kugu dhegan oo kale weeye kuwa aad isku guriga tihiin kuwa dadka ugu dhow inuu u bandhigo saasay ahayd arrinta la filayay saasay ahayd wa kaana waxaa aha min adabiici sida la filayay ee uu caqligu keenayo an yacrida inuu usoo jeediyo oo u bandhigo arasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalam alislaama islaamka awalan marka hore calaa alsaqi nnaasi bihi dadka kuwa ugu dhegan isaga ama ugu dhow oo min ahli beytihi qoyskiisa ah qoyskiisa ama gurigiisa dadkiisa ah wa asdiqaa'ihi saaxiibadii ah fa dacaahum kuwaasu wuxuu ugu yeedhay ila lislaami fa dacaa rasuulka faacilkuwa rasuulka fa dacaa rasuulka yaa hum kuwa ahlu beytkiisa iyo asxaabtiisa wuxuu ugu yeedhay ila lislaami islaamka ayuu ugu yeedhay yaa kaloo ugu yeedhay wadaca waxaa kaloo ugu yeedhay rasuulku sala allahu calayhi wasalam ileyhi islaamka wuxuu ugu yeedhay kulla man ruux kasta ama qof kasta kaasoo tawasama uu ku sumtaday fiihi isagaba al khayra khayr uu ku sumtaday sumadda waxaa la yidhaha waa la yaqaanaa xoolaha lagu sumtaa oo marka khayr uu ku arkay weeye khayr uu ku arkay uu ka dareemay uu ku sumtaday tawasama uu ku sumtaday fiihi isaga alkhayra khayr oo minman dad ka mida yacrifuhum isagu u yaqaano wa yacrifuunahu iyaguna isaga yaqaana yacrifuhum uu ku yaqaano yacrifu uu rasuulku ku yaqaano hum kuwaas bixubbi lkhayri maya bixubbi lxaqi waxa xaqa ah ee garta ah inay jecel yihiin iyo walkhayri wanaagga wa yacrifuunahu iyaguna isaga ku yaqaana bitaxari sidqi run uun inuu ku dadaalo run maahana inaan wax kaleba aysan agtiisa oolin iyo wasalaaxi iyo wanaag fa ajaabahu waxaa rasuulka ka yeelay dacwadiisii fa ajaaba waxaa ka ajiibay oo ka yeelay oo ka qaatay oo ka guddoomay hu rasuulka min haa-ulaa'i kuwa aan soo sheegnay alladiina kuwii ayaa ka jiibay oo ka yeelay kuwaasoo lam tukhaalijhum aynan weligoodba dheehin oynan dhexgelin riibatun shaki qadu weligood fii cadamati rasuuli rasuulka weynaantiisa dadka aan weligoodba aan ka shakinin dadkaas ayaa ka yeelay iyo wa jalaalati nafsihi iyo naftiisa weynankeeda iyo wa sidqi khabarihi iyo warka uu sheego sida uu markasta run u yahay waxaa ka yeelay jamcun koox oo curifu loo aqoonsaday ama loo yaqaano fi taariikhi alislaami taariikhda islaamka dhexdiisa looga yaqaano bisaabiqiina alawaliina kuwii kuwii hore ee dadka ka badiyey kuwii hore ee dadka kale ka badiyey ee uga hordhacay uga horeeyey uga hormaray islaamka waa kuwaas uga hormaray dadka islaamka wa fii muqadimatihim kuwaas waxaa ugu horeeyey ruuxa ugu horeeyey rasuulka rumeeyey wuxuu ahaa zawjatu nabiya nabiga xaaskiisii ummi lmu'miniina ee mu'miniinto dhan hooyadood ahayd khadiijata binti khuwaylid yaa ugu horreeyey koow qofkii islaamka qaatay ee nabiga rumeeyey ee alla rumeeyey ee koobaad wuxuu ahaa bacda rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam khadiija waaye waxaa ku xigay wa mowlaahu iyo mowlihiisii zayd ibnu xaaritha ibnu shuraxbiil alkalabi ninkii ahaa wuxuu ahaa nin caraba ayuu ahaa marka carabtuna markay dagaalamaan way is addoonsan jireen waa lasoo addoonsaday waxaa la keenay maka khadiijo ayaa soo iibsatay khadiijo ayuu addoon u ahaa nabiga ayay siisay nabigu wuu xoreeyey markaasuu wiil ka dhigtay zayd ibnu maxamed ayaa la dhihi jiray ilaa markii dambe uu qur-aanku arrintaas baabi'iyey caadatu tabani inaad ilmo adigu aadan dhalin aad tidhaahdo anaa dhalay markaasaa waxaa layuu haddana wuxuu ahaan jiray mowlihii nabiga sala allahu aleyhi wasalam xibu rasuulilaahina waa la dhihi jiray zayd bnu xaaritha na wuxuu ahaa qofkii labaad waxaa qofka saddexaadna uu ahaa ma isku xigxigeenuna isku mar ahaayeen wabnu camihi in adeerkii caliy bnu abi aalib wa kaana wuxuu ahaa cali sabiyan dhallaan buu ahaan qaangaadhin oo yaciishu ku nool fii kafaalati nabiyi nabiga sala allahu caleyhi wasalama gurigiisa ku nool rasuulka kafaalo qaaday waxaa kale oo ku xigay dadkaas oo dadka ugu horreeya ka mid ahaa sadiiquhu nabiga saaxiibkii alxamiimu ee dhabta ahaa saaxiibkiisii dhabta ah abuubakr sidiiq ahaa aslama waxaa islaamay haa-ulaa'i kuwan fii awali yowmi dacwati dacwada maalintii ugu horreysay waa islaam markii loo sheegayba dhammaantood way qaateen may taradudin uma markaa kadib nashita waxaa si firfircooni ah u howlgalay waad dhihi kartaa uma nashita waxaa si firfircoon u howlgalay abuubakrin abuubakar baa fi dacwati yeedhitaanka saaxiibadii ugu yeedhayo ilal islaami islaamka ugu yeedhayo ayuu u howlgalay wa kaana abuubakar wuxuu ah rajulan nin buu ahaa ninkaasoo ma'lafan la weheshado ay dadku weheshadaan muxababan oo la jecel yahay oo ay dadku jecel yihiin sahlan oo macaan oo dabci wanaagsan oo daa khuluqin ilaahay uu dabeecad iyo akhlaaq siiyey iyo macruufin iyo samafal oo dadkana u samafala wa kaana wuxuu ahaa abuubakar wa kaana maya waxay ahaayeen rijaalu qowmihi tolkii oo quraysha raggoodu ya-tuunahu kuwo u yimaada abuubakar gurigiisaa la iman jiray diiwaaniyo iyo meel uu lahaa gurigiisa ayaa la isugu iman jiray waya'lafuunahu waana la weheshan jiray licilmihi cilmi uu lahaa dadka uu ka cilmi badnaa iyo wa tijaarati iyo ganacsigiisa wa xusni majaalasatihi iyo majliskiisa iyo la fadhiisigiisa oo wanaag iyo khayr laga heli jiray meel aan khamro lagu cabayn xumaan lagu samaynayn fa jacala wuxuu bilaabay abuubakar yadcuu inuu islaamka ugu yeedho man qof inuu ugu yeedho qofkaasoo yahiqu bihi uu ku kalsoon yahay oo min qowmihi tolkiisa ka mida oo minman ka mida yaqshaahu u yimaada soo daboola waxaa laga wadaa dadka u yimaada shaqo marka laysku yimaado maahane guriga lagu yimaado oo la sheekaysto uu kala sheekaysto oo wayajlisu ileyhi isaga la fadhiista fa aslama waxaa islaamay bidacwatihi abuubakar dacwadii iyo yeedhitaankii isagu ugu yeedhay waxaa ku islaamay koow yacni dadka ugu waaweyn islaamka cuhmaan ibnu cafaan yaa kusoo islaamay dacwadii abuubakar alamawi ee ree bani umaye wa zubayr ibn alcawaam zubayr ibn alcawaam al asadi ee ree asad ayaa kusoo islaamay wa cabduraxmaan ibnu cawf ayaa kusoo islaamay wa sacd ibnu abi waqaas ayaa kusoo islaamay azuhriyaani labadaasoo ree zuhri ahaa wa talxata ibnu cubaydillaahi ayaa kusoo islaamay waa intii alcashara almubasharuuna biljanna badankoodii waaye tobankii jannada loogu bishaareeyey badankooda waaye isaga koow cuhmaan ibnu cafaan zubayr ibnu alcawaam cabdiraxmaan ibnu cawf sacad ibnu abi waqaas yaa dhimanba waxaa dhiman uun abu cubaydi iyo iyo sacad iyo cali ibnu abi taalibo dee horu soo islaamay isagu isagoo dhalaan ah marka alcashar almubasharuuna biljanna badankoodu waxay kusoo islaameen dacwadii sayidina abubakar radi allahu tacaala canhu wa talxata ibnu cubaydillaahi ataymi fa kaana waxay ahaayeen haa-ulaa'i kuwan annafaru ee dadka ah athamaaniyatu ee sideedki sideedihi alladiina kuwiibay ahaayeen sabaqu nnaasa alladiina kuwaasoo sabaqu nnaasa dadka ka badiyey islaamnimada uga badiyey ee uga hormaray hum iyagu alraciilu lwal safka hore ayay ahaayeen wa taliicatu lislaami islaamka caaradiisa sarena way ahaayeen hore uma markaa kadib talaa waxaa ku xigsaday haa-ulaa'i kuwan waxaa kusoo xigsaday amiinu haadihi lumma ummadan islaamka amiinkeeda ayaa kusoo xigsaday amiinkeeda ayaa kusoo xigsaday ummadan islaamka amiinkeeda ayaa kusoo xigsaday oo la yidhaahdo caamir abu cubaydata caamir ibnu jaraax nabiga ayaa saa yidhi yani amiinu hadihi lumma marka abu cubayda kusoo xigsaday caamir ibn bani lxaarith min bani fihr ka mida waxaa kusoo xigsaday oo kale oo soo islaamay waa abu salama abu salama ibnu cabdil asad almakhzuumi iyo imra-atu xaaskiisii umu salamo ahayd waxaa soo islaamay oo kale wal arqam ibnu abil arqam almakhsuumi isna ree makhsuum wa cuhmaan ibnu madcuum ayaa soo islaamay aljumaxi wa akhawaahu iyo labadiisii walaalo oo qudaamatu wa cabdullaahi ahaa ayaa soo islaamay wa cubaydatu ibnu lxaarith ibnu lmualib ibnu cabdi manaaf ayaa soo islaamay wuxuu ka mid ahaa saddexdii beder ee maaragtay sameeyey mubaarasada ayuu ka mid ahaa oo cali cali iyo xamza iyo isaga ayay ahaayeen marka dagaalka uu ku dhaawacmay waanuu ku dhintay wuu ku shahiiday waxaa ka mid a wa saciid ibnu zayd al cadawi ayaa ka mid a waxa weeyaan waa kii ugu dambeeyey waa kii tobnaad tobankii jannada loogu bishaareeyey wa saciid ibnu zayd alcadawi iyo wa mra-atu haweenaydiisii ama xaaskiisii faatimatu bin alkhataab ahayd alcadawiya ukhtu cumar ibn khaaab cumar ibn khataab walaashi ahayd waxaa kaloo ka mid a dadka soo islaamay wa khabaab ibnu aaratta attaymi wa jacfar ibnu abi aalib ayaa ka mid ahaa wa mra-atuhu iyo xaaskiisii asmaa bintu cumays ahayd wa khaalid ibnu saciid baa ka mid ahaa khaalid ibnu saciid ibn alcaas alamawi iyo wa mra-atuhu xaaskiisii amiina binti khalaf ahayd uma haddana akhuuhu walaalkii camr ibnu saciid ibn alcaas ahaa wa xaatib ibnu alxaaris aljumaxi ayaa ka mid ahaa wa mra-atuhu iyo xaaskiisii faatimatu binti lmujallal ahayd iyo wa akhuuhu walaalkii alkhataab ibnu alxaaris ahaa iyo wa mra-atuhu xaaskiisii fukayha bintu yasaar ahayd wa akhuuhu walaalkii oo ahaa mucamar ibnulxaari mucamar ibnulxaari ayaa ka mid ahaa walmualib baa ka mid ahaa ibnu ashar azuhri iyo wa mra-atuhu xaaskiisii ramla bintu abi cawf ahayd wa naciim ibnu cabdilaahi ibnu naxam ayaa ka mid ahaa alcadawi ayaa ka mid ahaa dadka soo islaamay wa haa ulaai kuwan kulluhum dhammaantood qurashiyuuna qurashiyuun waa dad reer quraysh ah oo min butuunin lafaha wa akhfaad jilibyo shataa kala duwan oo min qurayshin quraysh wa min asaabiqiina kuwa u hormaray ee u badiyey al awaliina ee hore ilal islaami u horreeyay waxaa ka mida oo min hayri qurayshin quraysh aan hayn waxaa ka mid a cabdullaahi ibnu mascuud alhudali wa mascuud ibnu rabiicati alqaari ayaa ka mid a wa cabdullaahi ibnu jaxsh al sadi ayaa ka mid a wa akhuuhu ibnu axmed ibnu jaxsh ayaa ka mid a wa bilaal ibnu rabaax alxabashi ayaa ka mid a wa suhayb ibnu sanaan alruumi ayaa ka mid a wa camaar ibnu yasaar alcanasi ayaa ka mid a wa abuuhu aabbihi baa ka mid oo yaasir ahaa wa ummuhu hooyadii oo sumayo ahaa wa caamir ibnu fuhayra wa miman waxaa ka mid ahaa sabaqa ilalislaami islaamka u badiyey oo dadka kale oo dhan uga hormaray oo min annisaa'i haween ka mida oo min hayri maa taqadama dikruhunna inta aan horu soo sheegnay aan hayn ummu ayman baa ka mid a baraka alxabashiya wa ummulfadli baa ka mid a fadli hooyadii lubaabat alkubraa bintulxaaris alhilaaliya la dhihi jiray zawj alcabaas cabaas xaaskiisa ibni cabdilmualib wa asmaaa bintu abi bakar asidiiq ayaa ka mid a haaulaai kullu haaulaai kuwan macruufuuna waxaa loo yaqaanaa bisaabiqiina kuwii badiyey ama horreeyey al awaliina ee hore ee dadka islaamka uga badiyey wayadharu waxaa muuqata oo muuqanaysa bacda tatabuci marka la dabagalo ee dabagal lagu sameeyo walistiqraa'i markii la sameeyo cilmi baadhid istiqraa waa cilmi baadhide anna cadada almawsuufiina kuwa lagu tilmaamo tiradooda bisabqi u hormarid ilal islaami islaamka loo hormaray oo loo badiyey oo dadka kale looga badiyey tiradoodu wasala inuu gaadhay ilaa mi-atin boqol iyo wa halaathiina rajulan iyo soddon boqol iyo soddon nin inuu gaadhay wamra-atan iyo nin nin iyo naag inuu gaadhay rajulan nin wamra-atan haweenay yacni rag iyo haween marka la isku daro boqol iyo soddon inay yihiin ayay yaa ka muuqanaysa walaakiin hase ahaatee laa yucrafu lama garanayo ama lama oga bidabdi si biyo kama dhibcaan ah annahum iyagu kulluhum dhammaantood aslamuu inay islaameen qabla aljahri bidacwati intaan dacwada lala jaharin oon kor dacwada maaragtay loo ayna bannaanka usoo bixin oon kor loo sheegin oo aan la caddaynin aw ta-ahara islaamuhum iyanu islaamkoodu dib u maaragtay ka yaraha dambeeyey islaamu bacdihim qaar iyaga ka midihi ila aljahri biha markii dacwada lala jahray ee dacwada la caddeeyey ee marxalada dambe ah inay markaa soo islaameen iyo in kale qaar ka mid ayaa waxoogaa shakiya ku jira haddana waxaan ka hadlaynaa asalaa salaad waxa ugu horreeyey oo cibaado oo la sameeyey salaad bay ahayd wa min awaa'ili maa nazala waxa soo degay waxyaabaha ugu horreeyay oo milal axkaami axkaam ah al amru bisalaati in salaad la isfara bay ahayd qaala ibnu xajar wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalama qabla alisraa'i habeenkii la dheelmiyey ee salaada lasoo fardiyeelay ka hor wuxuu ahaa yusalli kii tukada qatcan si aan haba yaraatay ee muran ku jirin oo la hubo wuu tukan jiray oo salaadii way jirtay wakadaalika sidaasoo kale waxaa tukan jiray si aan muran ku jirin ama aan shaki ku jirin asxaabuhu nabiga asxaabtiisa way tukan jireen walaakiin hase ahatee ikhtulifa waxaa la isu khilaafay hal furida ma la farad yeelay shay-un wax oo salaada qabla salawaati alkhamsa shanta salaadood ka hor miyaa wax la farad yeelay oo mina salawaati salaadobaal ah am laa mise maya oo iska waxay ahayn sunno fa qiila waxaa la yidhi wax la hubaay ma jirto ina alfarda faradku wuxuu ahaa oo salaadihii kaanad waxay ahayd salaatan salaadoo qabla tuluuci shamsi qoraxdu intayna soo bixin ah iyo wa qabla quruubiha qoraxdu intaysan dhicin ah intaha halkaasuu ku dhammaaday hadalkii ibnu xajar alcasqalaani wa rawaa wuxuu wariyey alxaaris ibnu abi usaama wuxuu wariyey min ariiqi ibni abi lahiica wuxuu ka wariyey mowsuulan isaga oo uu xadiidkaasi mutasil yahay can zayd ibni xaaritha wuxuu ka wariyey ana rasuula allahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama fii awali maa uuxiya ilayhi markii koobaad ee loo waxyooday yani saasaa laga wadaa markuu waxyigu bilowday fii awali maa waqtigii ugu horreysay oo uuxiya ilayhi loo waxyooday ataahu waxaa u yimid jibriilu malakul jibriil ayaa u yimid facallamahu wuxuu baray alwuduu'a weyse qaadadka ama weysaysiga ayuu baray falamaa faraqa markii uu dhammeeyey uu dhammaystiray min alwuduu'i weysadii ama weysaysigii akhada jibriil wuxuu qaatay ninbuu markaa isaga soo dhigay qurfatan gacan muggeed oo min maa-in biyo ah fa nadaxa wuxuu ku firdhiyey bihaa biyihii gacantii muggiisa ku jirtay farjahu farjigiisa waqad rawaahu waxaa wariyey ibnu maajah ibnu maajina bimacnaahu waxay kaa isku mid yihiin wa rawaa naxwahu isaga oo kalena waxaa wariyey wuu wariyey can ilbaraa ibni caazib wa bni cabaas baa laga wariyey wa fii xadiidi ibni cabaas waxaa ku sugnaa wa kaana daalika wuxuu ahaa min awali alfariidati wax la farad yeelay kuwii ugu horreeyey marka inay farad ahayd oo salaadu markii hore intaa ahayd kadibna ay shanta laga dhigay yaa laga dheehanayaa waqad dakara wuxuu xusay ibnu hishaam wuxuu xusay ana anabiya nabiga iyo wa asxaabahu nabiga asxaabtiisu kaanuu inay ahaayeen idaa xadarat isalaatu salaada waqtigeeda hadduu soo galo dahabuu kuwa aada fi shicaabi golaha gosha meesha maaragtay buuraha labada buurood udhaxaysa ayaa la yidhaha ama buur meel deri ama daacsin ahoy leedahay baa la yidhaahdaaye halkaasay aadi jireen fastakfaw bisalaatihim salaadooda ayay qarsan jireen min qowmihim talkooda ayay ka qarsan jireen waqad ra-aa waxaa arkay abuaalibba abuu aalib baa wuxuu arkay annabiya nabiga ayuu arkay wa caliyan calina wuu arkay oo yusalliyaani maratan mar tukanaya ayuu arkay fa kallamahumaa wuxuu kala hadlay fii daalika arrintaas maxay tahay buu yihi waxaan way u sheegeen walamaa markii carafa carafa uu ogaaday jaliyata al amri arrinta salaada xaqiiqadeeda markii u ogaaday ay u sheegeen uu ku qancay amarahumaa wuxuu amar ku siiyey bithabaati inay ku sugnaadaan oo tukaduu yidhi hawshiina wata hawshiina wata ayuu yidhi tilka taasi tilka taas oo salaadii hiya alcibaadatu cibaadadii weeye allatii cibaadadaasoo umira biha almu'minuuna mu'miniinta la amray walaa tucrafu la garan maayo oo lama oga laa tucrafu lama oga lahum iyagii cibaadaatun cibaadooyin wa awaamiru waxyaalo la amray wa nawaahin waxyaalo laga reebay ukhraa oo kale oo geyra maa yatacallaqu bisalaati salaada waxa uun la xidhiidha aan ahayn wa inamaa wax kale meehe kaana wuxuu ahaa alwaxyu waxyigu muddada iyada ah yubayinu kuwii u caddeeya lahum iyaga jawaaniba dhinacyo shataa oo kala duwan min atawxiidi alle waxididiisa iyo gaaryeelidiisa ah koow towxiidku aada uga hadli jiray wa yuraqibuhum dadkana wuxuu aad iyo aad ugu boorin jiray uu u jeclaysiin jiray waxyigii fii taskiyati nufuusi nafafyaalka in la dahiro oo laga dahiro wax kasta oo xumaan ah wayaxuduhum wuxuu ku boorin jiray ama ku dhiirogelin jiray calaa makaarim alakhlaaqi akhlaaqda wanaagsan wayasifu lahum wuxuu uga sheekayn jiray aljannata jannada iyo wanaara naarta ka annahumaa sidii iyaga oo ra'yu caynin la arkaba oo isha lagu hayo wayaciduhum uu waanin jiray waxyigu wuu waanin jiray dadka bimawaaciida waxyawaanooyin ayuu ku waanin jiray oo baliiqatin qoto dheer taasoo tashruxu suduura laabta ka farxisa aada iyo aada loogu farxo wa tuqadi l arwaaxa ruuxdana quudisa oo wataxduu bihim ugu heesta heestantada waxaa la yidhaah xoolaha geela iyo xoolaha iyo adhiga marka la raba inay socodka badiyaan ama ay biyaha cabaan waa loo heesaa heese gaara ayay leeyihiin kaasaa xadwi la yidhaah xidaa kaasaa la yidhaah wataxduu ay ugu heesto bihim iyaga ilaa jawin aakhara meel kale jawi kale oo ka duwan hayr aladii kii aan ahayn kaana uu ahaa fiihi isaga almujtamacu albashari bulshaweynta adduunku aana daaka jawi ay ku sugnayd jawi aan hayn ayuu ugu yeedhi jiray wahaakadaa sidaas yaa marat waxaa gudubtay halaathatu acwaamin saddex sano waddacwatu dacwada dadka loogu yeedhayo islaamkuna lam tasal aysan ka zuulin maqsuuratan mid ku kooban inay tahay cala al afraadi qof qof walam yajhar bannaanka ulama soo bixin bihaa dacwadii annabiyu nabigu sala allahu calayhi wasalama fil majaamici meelaha la ysugu yimaado ay dadku isugu yimaadiin uma soo bixin wannawaadi iyo meelaha la fadhiisto ee jaljiisyada ah ama bandarada ah bandarada ama jaljiisyada ilaa hase ahaatee annahaa qurayshi annahaa sha'ni ama dacwadii annahaa dacwadii curifat waa la waa la ogaaday inkastoo ay qarsooday ahayd waa la ogaaday ladaa quraysh quraysh agteeda waa laga ogaaday wafashaa waxaa faafay ama baahay dikrul islaami islaamka sheegsheegidiisii yaa bimakata maka ku faafay ama ku baahay wa taxadata bihi waxaa ku sheekaystay annaasu dadkii waqad tanakara lahu bacduhum qaarkood way isdiidsiiyeen weye tanakara waxaa isdiidsiiyey lahu dacwada islaamka bacduhum qaarkood axyaanan qaar kalena wactadow waxayba ku xadgudbeen oy daandaansadeen oy ku xadgudbeen calaa bacdi almu'miniina mu'miniinta qaarkood ilaa hase ahaatee annahum iyagu lam yahtamuu ma aysan danaynin bihi islaamka kathiiran wax badan ma aysan danaynin sababtan waxay tahay xaytu meel lam yatacarad rasuulku waxba kama sheegin rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama lidiinihim diintooda waxba kama sheegin walam yatakalam kamana hadlin fii aalihatihim ilaahyadoodana kama hadlin sidaasay iyaguna isu moogeysiinayeenoo waxaynan ogeyn oo kale ayay ka dhigayeen halkaasna waxaa ku dhammaaday marxaladii saddexda sano ahayd waxaana bilaabanaysa addacwatu jihaaran markii dacwadii bannaanka loola soo baxay darsigana halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa wasala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalim